guddiga joogtada golaha xilka sare wuxuu ugu baaqayaa guddoonka guddiga joogtada ah dhammaan xubnaha golaha shacabka wuxuu ka wuxuu ka codsanayaa in ay ka wada shaqeeyaan xasiloonida xasiloonida golaha iyo in wixii khilaaf ah ee ka dhex jira xubnaha golaha shacabka lagu xaliyo si waafaqsan dastuurka iyo xer hoosaadka xer hoosaad golaha shacabka guddiga joogtada ah ee golaha sare wuxuu guddoonsaday isagoo gudanaya waajibaadkiisa waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku qeexan qodobka koob iyo lixdanaad farqadiisa koowaad inuu magacaabo guddi ka qayb qaata xalinta khilaafka soo kala dhex galay golaha shacabka guddigaasi waxay kala yihiin senator cabdi caashi cabdulaahi guddoomiye senator mawliid xuseen duhaad xubin senator samsam ibraahim cali xubin senator cabdi xasan cawaale qaysiid xubin senator maxamuud axmed maxamuud mashruuc xubin senator maxamed amiin sheekh cusmaan xubin senator muxyidiin sheekh cali jaamac xubin qodobka afraad guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada uu khilaafku ka dhaxayo inay gacan buuxda ku siiyaan guddiga la magacaabay ee golaha aqalka sare sidii xaaladda ka taagan golaha shacabka loogu soo celin lahaa xasiloonidii iyo deganaanshihii uu ku sugnaa golaha shacabku in khilaafka ka hor waa mahadsantiid